kitaabkii labaad ee muuse ee la yidhaahdo baxniintii baxniintii cutubka koowaad haddaba waa kuwan magacyadii wiilashii israa'iil oo masar yimid nin walba iyo reerkiisiiba waxay la yimaadeen yacquub rubbeen simcoon laawi iyo yuhuudda isaakaar sabulun iyo benyaamiin daan iyo naftaali iyo gaad iyo aasheer oo dadkii ka soo go'ay xanjaadkii yacquub oo dhammu waxay ahaayeen toddobaatan qof yuusufna masar buu markii hore joogay yuusufna iyo walaalihiis iyo faracankaas oo dhanba way wada dhinteen oo reer binu israa'iilna waa bateen oo aad bay u kordheen wayna tarmeen oo aad yo aad u xoogaysteen dhulkiina way buuxiyeen haddaba masar waxaa ka kacay boqor cusub oo aan yuusuf aqoonin markaasuu wuxuu dadkiisii ku yidhi bal eega dadkii reer banu israa'iil waa inaga badan yihiin wayna inaga xoog wen yihiin kaalaya aynu si caqli ah ula macaamiloonne waaba intaasoo ay tarmaan oo ay markuu dagaal dhaco cadaawayaasheenna inoogu darmadaan oo intay inala diriraan ay dalka ka baxaane haddaba sidaa daraaddeed ayay niman madax uga dhigeen si ay culaabtooda ugu dhiibaan oo waxay fircoon u dhiseen magaalooyin wax lagu kaydiyo oo la yidhaahdo fitom ee raacmeses laakiinse inkastoo ay aad u dhibeen haddana aad bay u sii tarmeen oo aad bay u faafeen oo reer binu israa'iil aawadood ayay la murugaysnaayeen oo masriyiintiina waxay reer binu israa'iil ku qasbeen inay qaxar ku adeegaan oo waxay naftoodii ku dhibeen hawl aad u adag oo ahayd dhooba la qaso iyo leban iyo hawl kasta oo beeraha laga qabto oo hawl kastoo ay ku qasbeen inay qabtaanba way ku qaxri jireen markaasaa boqorkii masar wuxuu la hadlay umulisooyinkii cibraaniyadda ahaa oo middood magaceeda shifraha la odhan jiray ta kale magaceedana fuwah la odhan jiray oo wuxuu ku yidhi markii aad umulinaysaan naagaha cibraaniyadaha oo aad aragtaan iyadoo gambarka umusha fadhiya haddii uu wiil yahay waa inaad dishaan haddayse gabarh tahay ha iska noolaato laakiinse umulisooyinkii ilaah bay ka cabsadeen mana ay samayn wixii boqorkii masar ku amray ee way badbaadiyeen carruurtii labka ahayd markaasaa boqorkii masar u yeedhay umulisooyinkii oo wuxuu ku yidhi maxaad waxan u samayseen oo aad u badbaadiseen carruurtii labka ahayd markaasaa umulisooyinkii waxay fircoon ku yidhaahdeen maxaa yeelay naagaha cibraaniyaduhu la mid ma aha naagaha masriga oo waa ka dhaqso badan yihiin oo intii aan umulisooyinku u iman bay umulaan haddaba ilaah si wanaagsan buu u sameeyey umulisooyinkii dadkiina waa tarmay oo aad bay u xoogaysteen oo waxay noqotay in ilaah umulisooyinkii reere u yeelay maxaa yeelay ilaah bay ka cabsadeen markaasaa fircoon wuxuu dadkiisii ku amray oo ku yidhi wiil kasta oo dhasho waa inaad webiga ku tuurtaan laakiinse gabadh kasta waa inaad badbaadisaan